xaflad ay ku qalin jebinayeen in ka badan todobaatan iyo sagaal arday kana qalin jebinayeen maraaxiishta kala duwan ee macadka salaan ayaa lagu qabtay degmada baledxaabe ee gobolka gado xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qaybgaleen bulshada qaybaheeda kala duwan culimaudiinka waxgaradka odayaal dhaqameed iyo sidoo kale waalidiinta ardayda halkaa ka qalin jebisay ardayda qalin jebisay ayaa isugu jiray arday kasoo baxay fasalka lixaad iyo sidoo kale fasalka sagaalaad iyo sidoo kale labiyo tobnaad iyagoona ka qalin jebiyey macadka salaan ee barashada culumta sharciga iyo luuqadda carabiga ah mid ka mid ah waalidiintii kasoo qayb gashay xafladda ayaa ardayda ugu baaqay in ay cilmiga ay bartaan bulshada dib ugu celiyaan waxaan salaamayaa awalan macadkan madaxdiisii iyo macallimiintiisii waa salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu waxaan salaamayaa martisharafta kale odayaasha dhaqanka culamaa udiinka kale dadka ka soo qaybgalay xafladdan iyagana waa salaamayaa salaanta islaamka waxaan salaamayaa dhallinyaradan quruxda badan oo wiilal iyo gabdhaba meeshaan fadhiyo oo qalanjibiyey adinkana waa idin salaamayaa waa indhihii dadkaa tihiin qofku markuu waxbarto waa indhaha dadka indhaha ma aha qofku indhihiisi inaad tood aday ku taalla laakiin aragtida aqoonta oo aada waddaa indha waya ummadda marka dadka aragtidiisabaa tihiin oo ilaahay hay-adan garansiiyo sidoo kale maamulaha macadka ayaa madasha isna hadalla ka jeediyey bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin sal allahu wasalam calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ilaahay subxaana wa tacaala baa marka koowaad u mahda celinaynaa xafladdan quruxda badan oo qiimaha badan isugu kaana keenay marka labaad waxaan u mahad celinaynaa marti sharafta dadka walaalaheena odayaasha nabadoonnada macallimiinta maamulada ka socda waxbarashada oo na soo ajiibay xafladdan ayagana waa u mahad celinaynaa sidoo kale waalidiinta iyagana waa u mahad celinaynaa iyagana noo yimid waxaan u hambalyeynaynaa ardada qaybaheeda kala duwan oo macadu salaama ka baxaysa hadday yihiin mustawaha hanawiga hadday yihiin kuwa acdaadiga hadday yihiin kuwa ibtidaa'iga intaba ayagana waa u hambalyeynaynaa waana u tahaniyeynaynaa kelimaddeedu waa iska koobnaan doontaa maadaama waqtigu iska kooban yahay marka koobaad qodobka koobaad oon raba inaan xusuusiyo dadka xaadiriinta waxaa weeye macadkan waqtigaan aasaasnay sida la og yahay macaahidda hadda ugu dambeyso magaalada laga aasaasay ayuu ka mid ahaa labadii kun iyo labaatan iyo labadii ayaan aasaasnay marka hadda afar sano oo weliba wax dhiman ayuu shaqaynahayaa taas waa middaas waxaa kale oo u baahan iyadana in la isweydiiyo magaalada macaahid baa ka jirtay oo annaga naga horeysay sababka aan u aasaasnay macadkan isaga ah sababkaan u aasaasnay wuxuu ahaa xaqiiqatan markaad howl qabanayso waa inaad ka fakerto oo ka fiiriso dhinacyo badan intii aanaan furin laba sano ka muddo ka badan ayaan fiirfiirinahayey oo rogrogahayey aniga rag saaxiibadaya inba la furi karo ama baahi ay jirto la dabooli karo oo ummadda ay u baahan tahay